dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban
kulan wacan u wanaagsan meel walbaa joogtaan ise kastoo maqalka idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada warasada xilli walba hadaarunka aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliyankii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye agogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruta kaa aada guduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbiga galangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda mulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac kulinsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyankii kala gegima ina kala geeyi gurmago-nin gegan iyo allow geedka lale kaadhi gebigaaba midkaasoo rabu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababsha geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allo guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taag goobta laga leexday disi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jirta dhurwaagorinta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyankii kala gegima ina kala geeyi kul cirmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo geli ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan u wanaagsan waxaad isna soo geliso taariikhda ku astaysan tahay sagaalabaatanka bisha lay tobaad ee disembar sanada labaatan sagaaliyo toban qodobada barnaamijkan caawa aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona lix iyo toban qof oo ka mid ah dhawacyada dadkii shalay wax ka soo gaareen isgoyska ekas control afgooye ayaa maanta loo qaaday caafimaad dalka dibaddiisa wararka ugu dambeeyey xaaladda dhaawacyada dadkii shalay wax ka soo gaareen isgoyska ekas control afgooye ayaan idiin soo gudbi doona qodobada kale barnaamijkan caawa aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona dagaal xoog leh oo geystay khasaare isku jir dhimashadii dhaawac ayaa ka dhacay degmada hodan ee gobolka brandir waxyaabaha laysku hayo ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doona qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay xog ku saabsan qaraxii khasaarihii ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay isgoyska efcas control afgooye waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta sugootiyey lix iyo toban ka mid a dhaawacyada dadkii shalay wax ka soo gaareen isgoyska ekas control afgoy ee loo qaaday caafimaad dalka dibaddiisa waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal bayaan uu soo saaray qodobada kale barnaamijkan caawa aan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doonaa wafd uu hogaaminayey agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo gaaray cadado faahfaahin ku saabsan ayaad goorrow maqli doontaan qodobada kale barnaamijka caawa aan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynaha koonfur galbeed iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta magaalada caasimada ah muqdisho tababar ugu soo xiray ciidamo cusub oo ka mid noqon doona ciidanka booliiska deegaanada koonfur galbeed hadal uu jeeshay madaxweynaha koonfur galbeed ayaan idiin soo gudbi doonaa goorrow qodobadaas inugu soo kordha inta barnaamijka aan ugu jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamijka waxaa ku dhegeysan doontaan heystaan tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasana saaxiibka cumar axmed baraham saxiifa ee barnaamijka caaw dhanka farsamada iyo qaabilsana waa mar kale iyo xulashada warashada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada laba keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarta ku raaxaysanayna laakiin isuma keeni karti adoo dagaal ku jira inay jiirku ummadda ka xiran yihiin
musiibay agtaytaa isbu musiibay agtaytaa isbu musiibay agtaytaa mana oga musiibay agtaytaa mana ogay dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay kulanasana saaxiibeel kusoo dhawo barnaamij waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda ee muqdisho wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa ay soo saartay warbixin ku saabsan khasaaraha guud ee ka dhashay qaraxiis madaanta ahaa ee maalinta shaaha laba beegsa isgoyska ekas kontorol afgooye ee muqdisho tirada guud ee dhaawaca isbitaalada la geeyey ayaa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ku sheegtay boqol afartan iyo sideed qof tirada la dhigay lana jifiyey isbitaalada magaalada caasimadda muqdisho ay ku sagtay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk boqol soddon iyo labo tirada isbitaal laga saaray ayay ku sheegtay sidoo kale wasaaradda caafimaadka lix iyo toban qof tirada guud ee dhimatay ayay ku sheegtay wasaaradda caafimaadka toddobaatan iyo sagaal ruux wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya waxay dhaawacda u kala saartay kuwa daran iyo kuwa roon waxaana waxaana kuwa daran la geeyay isbitaalka erdogan oo tirada ay tahay konton iyo kow ruux waxaana maanta dalka turkiga loo qaaday inta ugu darneed oo ah lix iyo toban qof waxaana guro qaadacada magaalada caasimadda ah muqdisho kusii sagootiyey ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xulasha warasada ayaa dhegeysanaysaa radio aadanah waad la socotaan saaxiibyaal taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal xasan maxamed xijaar oo welinaya madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta tababar ugu xiray ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed oo tababar ku qaadanayay xeere lagu tababaray ciidanka booliska oo ku taala magaalada caasimadda ah muqdisho ciidamadan oo gaaraya afar boqol oo askari oo maalmi ugu dambeeya tobabar uga socday dugsiga tobabara jenaraalka ahi ee muqdisho si ay ugu howlgalaan deegaanada koonfur galbeed oo al-shabaab ay ku sugan yihiin cabdicasiis xasan maxamed xoloofd garan oo ka hadlay munaasabada tobabar lagu soo ciidankaasi ayaa ciidamada kula daarmay inay si caad ah ugu adeegan shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya
maanta ay taariikhdu tahay sagaaliyo labaatankii bishii labay tobnaad laba kun iyo sagaaliyo tobanka sharaftay noo tahay inaan xafladdan ciidankii biliiskii koonfur galbeed ee gobolka shabeellada hoose loogu xidhaayo tababarka aan ka soo qayb galno aanan tababarkii u xidhno annagoo markii horeo tababarka loo furaayana nasiib wanaag ilaahay uu nasiib nooga nooga dhigay inaan tababarka wada furno sharaf weynay noo tahay waxaan rabaa inaan ciidanka idhaahaa hambalyo mar labaad hambalyo runtii nasiib badan baad leedihiin wakhti baa liin soo geliyey dawlad baa hesheen kaalmo caalami ah hesheen tababar fiican baa hesheen wax aysan ciidamada iyo ka horreeyeen boliiska ahaa oo soomaaliyeed oo dowlad goboleedyada iyo deegaanada loo tababaraya aysan helin yaad hesheen oo nasiib u hesheen oo maxay tahay in lainku tababaro akadeemiyada boliiska jenaraal kaahiye oo dalkiinna aad ku tababarataan tababarkii boliiska la siinaayey tababar ka badanna aad heshaan oo lainkugu daro laba bilood oo kale idinkoo lagu xisaabtamayo deegaanada aad u socotaan iyo daruufaha ka jira lainkugu daro laba bilood oo kale oo tababara oo u shaqaynaayo kumaandoosnimo iyo adeegii ciidamada oo dhan la dhammaystira marka taasaa nasiib wanaag ah waana waxaad nasiib u hesheen way adinka waxaan rabnaa marka waa og tihiin deegaanadii aad ka timaadeen iyo dalkii aad ka timaadeen oo la idiin soo tababaray iyo waxa la idinka sugaa waxaa laidinka sugayaa dadkii iga horreeyey inta joogay oo dhan wixii ay ka hadlaayeen oo ay sheegaayeen oo ah in wixii la idiin soo tababaray iyo tababarkii laidinsoo siiyey inaad deegaankiinni iyo dadkiinni iyo shacabkiinni aad kula noqotaan aadna si siman oo dadka dhan ay u wada dhan yihiin aad u ilaalisaan xaquuqda shacabkaas iyo deegaanadaas aad degantihiin aadna uga ilaalisaan cadowga iyo masiibadan ee, ku habsatay deegaanada soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan ee, gobolka shabeellada hoose ciidankii dufcaddii ugu horraysay baa tihiin waa aaminsanahay in baahidii la idiin keenay oo meesha taallay aad dabooli doontaan waxaa ii muuqato rajo fiican sababtoo ah intii yarta ahayadoon inka arkay yaa igu filan maalinkii laydin keenaayay maanta isku mid ma tihiin tababarka aad qaadateen baa yaa yaa nagu filan waayo aragnimada aad qaadateen baa nagu filan aqoontii laydin siiyey baa ku filan waxaan rabnaa marka intii ayada ahayd oy dowladda soomaaliya iyo hay-adihii kaloo kaalmaynayada ay ka shaqeeyeen inaad deegaanadiinni kula noqotaan annagana haddii ilaahay yidhaaho waxaan idiin dhammaystiri doonaa agabkii ciidanka biliiska uu lahaa saldhigyadii xaquuqdii mushaarka ahayd qalabkii ciidan oo dhan kulli gacantiinaa la soo gelin doonaa hadduu ilaahay yidhaaho adinkana waxaa laydinka rabaa inaad mas-uuliyiinta sidoosa u diyataan runtii eh, tababarkan wuxuu ahaa tababar aad u qiimo badan annagana aad farxad loo gelinaayo waana laydinkaga dambayn doonaa insha allahu laakiin waxaa tihiin dufcaddii ugu horraysay ee gobolka shabeellada hoose loo tababaro deegaanada eh, laydiin tababaray yaana laydiin qaybin doonaa insha allahu waxaana jecelnahay hadduu ilaah yidhaaho inay dufcad labaad iyo dufcad saddexaad iyo mid afaraad ay jiri doonto oo deegaanka suu u sheegay xildhibaanku waa weyn yahay waa sidee degmo dhulkana waa ballaaran yahay deegaanadaas kalena la geyn doona ciidan beriisa oo ku filan waxaan rabnaa marka hadduu ilaahay yidhaaho si laynkugu daydo oo loogu farxo oo ciid dadka soomaaliyeed oo dhallinyarada ahoo adinkoo kale ah oo nasiibka aad hesheen weli aanan helin ayagana ay nasiibkaasoo kale u helaan inaad muujisaan shaqo wanaag inaad muujisaan cadaalad inaad muujisaan wada shaqayn fiican oo aad la yeelataan bulshada iyo shacabka aad boliiska u tihiin oo deegaanada aad ka soo jeedeen inaad kaalmaysaan dadka soomaaliyeed oo aad la shaqaynaysaan oo shacabka ah inaad la shaqaysaan maamulada deegaanada aad joogtaan ka shaqaynayo oo maamulka u dhisan deegaanadaas oo aad kol kula shaqaysaan wixii laydin soo baray wixii laydinku tababaray iyo sharciyada boliiska ood soo barateen noocyadooda kala duwan oo dhan oo amniga ku saabsan oo baarista dembiyada ku saabsan oo ceerka ciqaabta ku saabsan intaba inaad maxay ahayd si xaqabtiran aad uga shaqaysaan baan jecelnay insha allahu ciidanka waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo Eh, intii aad tababarka ku jirteen waxaan la xiriireynay saraakiisha boliiska soomaaliyeed iyo taliyaalka dugsiga akadeemiyada runtii waxay sheegeen ciidamadina soo maray ciidanka ugu fiicnaa buu ahaa akhlaaqda tababarka dulqaadka samirka annagana sharafay noo tahay inna la yidhaaho ciidanka aad keenteen ciidanka ugu fiicnaa buu ahaa idinkana dee waa waa eh, waa aada ugu mahadsantihiin waxaan rabnaa marka eh, akhlaaqdii iyo sharaftii iyo wanaaggii iyo aada horay u lahaydeen iyo tababarkii lainkugu daray intaba inaad deegaanadii kula noqotaan oo wax badan lainka faa'iidi doono marka dambana aada macallimiin noqon doontaan idinkaba insha allah hadduu ilaaha yidhaaho runtii eh, waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo ciidanka boliiska soomaaliyeed uu ugu horeeya taliyaha ciidanka boliiska iyo eh, saraakiisha ciidamada boliiska soomaaliyeed oo wakhti badan geliyey tababarka ciidamadan eh, eh, dulqaad badanna u sameeyey aqoonteedana eh, si dhammaystiran u geliyey baan rabaa inaan inta uga mahadceliyo waxaan kaloo rabaa hadduu ilaahay yidhaha inaan inta uga mahadceliyo hay-adihii eh, ka qayb qaatay oo international community-ga oo hay-adaha amniga naga kaalmeeya ah ayagana eh, wakhtigii iyo dhaqaalihii ay geliyeen aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa oo kale inaan u mahadceliyo macallimiintii eh, sida goonida u tababartay ciidankan oo tababarka eh, fiican siisay ayagana aad ay u mahadsan yihiin ugu dambayntii waxaan rabaa inaan inta tacsi ka diro aan taxsi uga diro shacabkii soomaaliyeed oo sida xaqdarrada ah ee shalay ay nimankii cadowga ahaa ay u xasuuqeen runtii nama cabsi gelin doonto mana waxay noqonaysaa dadka soomaaliyeed waxay ogaanayaan cadowtinimada ay u qabaan shabaab shacabka soomaaliyeed dadka meesha lagu laayay dad shacaba oo daruuf adag ku nool oo u soo kallahaayay noloshooda siday ku maarayn lahaayeen oo u soo kallahaayay siday waxbarasho u heli lahaayeen oo u soo kallahaayay sidii maanta nolol maalmeedka ay ku heli lahaayeen dadkii dadka u baahnaa bay ahayn in la kaalmeeyo oo la garab barto marka way muuqataa cadownimada iyo nacaybka ay u qabaan ummadda iyo shacabka soomaaliyeed insha allahu hadduu ilaaha yidhaahana waxyaalaha aan hadda ka shaqaynayna ay ka mid tahay in ummaddaas laga qabto iyo tababarradan iyo ciidankan adinkaana qayb ka noqon doontaan in hadduu ilaahay yidhaaho cadow dambe oo shabeellada hoose ka soo baxay inuusan meel dambe gaarin shabeellada hoosena uusan dhibaataynin dadkii dhaawac ahaa ilaahay ha caafiyo intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto dadkii ehelka ahaa oo dadkaas ehelka u ahaayo ummadda soomaaliyeed oo dhan le samir iyo iimaan allah ka siiyo
war askari istaag idinkuba istaaga maxaad tahay maxaad tihiin idinkuba qoriga keen waa lagaa xaraynayaaye haddaad xaniinyay dheer tahay bal kaala iga qaad ruux dab hayaa ruux dab wadaa looma diro
dadyo qubayo ka tegi ee qaadir xallilay qaybii u naga xarrumay intay qaateen kulliba dadyo qubayo ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman misaasaha ahaa qiriyo misaasaha ahaa qiriyo qabriga la isgeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xulashada wareysada ayaa dhegeysanaysaa radio cadana waad la socotaan saaxiibiile cadado ayaa markaan dib ugu soo laabanayaa xubnaha ee wafdu hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo dulista hawada dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo gaaray cadada waxaana garoonka diyaaradaha cadaado kusoo dhawey maamulka garoonka diyaaradaha cadaado maamulka degmada wasiiro ka tirsan galmudug wafdiga hogaamiya agaasimaha ayaa waxaa sida warar kala duwan aan ugu soo garin cadado u sheegeen inay u kuurgalaan ee qaabka u shaqeeyo sidii loo ballaarin lahaa garoonka diyaaradaha cadaado waxaana kusoo wareegeen qeybaha uu ka kooban yahay garoonka diyaaradaha cadaado guddoon ku-xunka degmada cadanuur yarow xayle iyo wasiir gaadiidka cidkii dhulka cabdulaahi cali maxamed oo la yaqaano ayrboor iyo mareeyaha hay-adda dulista rayidka soomaaliyeed axmed macali xasan ayaa si waajira uga hadlay madash lagu soo dhawana wafdigan ka socday dowladda dhexe federaalk soomaaliya mataqaanaa gaadiidka cirkiga dhulka agasimayaasheeda qaybaheeda kala duwan anagoo reer cadada maanta oo reer galmuduga waxaan rabnaa inaan mataqaanaa wafdigii ay hogaaminayeen iyo soo dhowayntoodii oo aan ugu tala galnay maanta elaboortka international galmudug cadaado soo dhowaadaan idin leenahay wasiire dowlihii arrimaha gudaha wasiirkii gaadiidka cirka ee dhulka galmudug dhammaan halkan waxaan u taagannahay inaan soo dhoweynno waxaan rabnaa marka wax yar inaan isaga daro oo briefa maadaama mataqaanaa madaxdii iyo maamulka eelaboorka ay ka warbixi doonaan eelaboorka warbixi doonaan waxaan rajaynaynaa insha allah garoonkan cadaado waxaan ognahay inay dadweynaha ay iskooda u dhisteen oo isxalqaan ku dhisteen diyaarna u yihiin dadka deegaankaa degan inay dhammaan isxalqaan ku dhistaan oo sicina isku hallayn waxaan u malayn doonaa mataqaanaa xilligii ugu dambeeyey dowladda federaalk soomaaliya madaxweyneha uu hogaaminayo inuu dhagxdhage ka sameeyey waxaan rajaynaynay mataqaanaa inay qayb weyn ka qaataan waxaan rabnaa hadda maadaama aad haddana wasaaraddii ay yimideen iyo agaasimayaasheedii ilaa taliyaasheedii soo dhowaadaan idin leennahay waxaan idinku soo dhowaynaynaa garoonkii cadaado ee galmudug soo dhowaada gacmo furaan idinku soo dhowaynaynaa diyaaraan u nahay inaan meel walba idin marsiino inaan mataqaanaa waxqabadkeennii aan idin tusno dhammaanna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan leenahay soo dhowaada mar labaadna soo dhowaada
odayaasha maareeyaha ayroboortka aadan cadda international airborti wasiirada dhammaan marti sharafta meesha fadhisa waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa maanta sharaf noo ah iyo qadarin weyn in maanta wafdi heer federaal ah uu noogu yimid ayroboorka cadaado ayroboorti ayagoo qaymayn iyo ku samaynaya iyo maaragta xoogaalnimo in ay u kuur galaan shaqada ayroboorka iyo sida ayroboorku u shaqaynaya sida uu yahay aad ayaanan maaragta aan uga mahad celinaynaa imaashahooda haddaan wax yar warbixin yaroo kooban aan ka bixiyo ayroboorka ayroboorka waxaa la bilaabay labada kun deegaankan waxaana bilaabay dad isku tashaday deegaanka reer cadaada ah ayaa maaragtay ayaa isku tashaday waxay markay qaymeeyeen dhibaatadii ka jirtay waddanka iyo baahida loo qabo ayroboor ayay markay isxogwarsadeen waxay go'aansadeen in ayroboorka cadaadood ay bilaabaan dadka deegaanka u dhashay hadday yihiin dadka degan degmada hadday yihiin kuwa maaragtay qurbaha jooga dhammaantood go'aan waxay ku gaareen inay hesho degmadu ayroboor inay hesho ilaahay maadiis ayroboorkii waa la bilaabay wuxuu la bilaabay labada kun wuxuu la dhammaystiray oo erboorka fayskiisii hore uu dhammaystirmay labada kun iyo saddexda wuxuu shaqo bilaabay oo si toosa u shaqo bilaabay aeroboorku labada kun iyo sagaalka run ahaantii inuu shaqo bilaabo waxaa suurtogeliyey dadkii deegaanka u dhashay iyo maamulkii ay markaa ayagu yegleesheen oo la dhihi jiray ximan iyo xeeb uu madaxda ka ahaa maxamed cabdulaahi aadan tiicey intii ka dambaysay aeroboorku wuxuu u shaqaynayay si toosuu u shaqaynayey wuxuu soo gaaray heerkan maanta aad u jeeddaan oo qof walba oo soomaaliya oo damiirlo uu ku faani karo run ahaantii hadda waxaa ka dega duulimaadyo aad u fara badanaa maalin walba ah isticmaala waxaana suurtogeliyey dowladda federaalka iyo dadka deegaanka iyo dadka soomaaliyeed wuxuu ka qayb qaatay dhismihii gelmudug oo aan islaynay la'aanteed gelmudug maba la dhiseenba wuxuu ka qayb qaatay dhismihii dowladda federaalka hadda ugu dambaysay wuxuu martageliyey wufuud aad iyo aad u tiro badan run ahaantii ayroboorku laga faysay dhismihiisu ayuu hadda ka hor soo maray fayskii koowaad labada kun iyo saddexda ayuu dhammaystirmay laba kun oo kilomitir u ahaa fayska labaadna wuxuu dhammaystirmay labada kun toban iyo saddexda wuxuuna noqday laba kun iyo toddoba boqol oo mitir hadda inta looga dego wuxuu leeyahay qalab aad hadda maaragtay loogu talagalay maaragtay dhismihiisa dambe in looga qayb qaato oo ay ka mid yihiin gareeder laba rullo laba booyadood shan iska rogo laba baalle iyo makeenadda lagu shiido faratooyada la yidhaahdo wuxuu leeyahay makeenadda loogu talagalay in laamiga lagu karkariyo qalab kalena maaragtay waa u soo socdaa insha allahu kariim waxaan rajaynaynaa mar kale inuu soo galo madaxda sharafta waxaan leenahay soo dhowaada eerboorka cadadood ku soo dhowaada kaliya waxaan tabaynaa ballanqaadkii madaxweynaha federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wasiirka dibudhiska wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska ay halkaan noo sameeyeen haddaana ree cadaaday aeroboorka waxaan leenahay martiqaadka baalkii sheeg madaxda waxaan ka sugaynaa sharafta leh wixii ay noo qabteen oo ay noo ballan qaadeen in naloo fuliyo waxaan dareemaynaa hadda kahor waxaa naga soo gaaray dowladda federaalka hal raadiye iyo laba calan ma inkarayno waxay naloo qabtay waan idin maaragtay wax weynan amaal weynan idinkaga haynaa waxaad noo samayseen wax intaas ka weynoo wada shaqayn wanaagsan ayaan idinka helnay waxaan kaloo aan aanan inkiri karin annagoo aan qaab wax loo jaawax laga maraba aniga shakhsiyaddoon aan dareemi karin in mudane ashkir uu halkaan iga wacay inay asaga iyo axmed macalin iyo ragga tiimkiisa ay soo siiyeen tababar aan ku diirsaday oo aan wax ku maamulay oo aan aad uga faa'iiday waxaan leeyahay soo dhowaada ku soo dhowaada aeroboorka cadaado warbixinta inta ka dhimanna kulleyba deegaanka iyo wasiirka maaragta dhammaystiri doona assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu diyaarad ree cadaada ay sameeyeen baabuur socda diyaaradda weli ma kicin laakiin ilaa hadda runway aan maraynaa flaabiskii iyo alaabtii aa naga maqan waana heli doonnaa baabuur ay samaysay oo soconaaya aad diyaar kuwa oo kugu qaadi doonaa calinkaada waxaa laydinka rabaa marka reer cadaado ama reer galmudug su-aalahoodu aad u fara badan yihiin because reer galmudugana haddaasaa u jeceshihiin wasaaradda ha noqoto ilaa meeshaan masuur waxaan haynaa aniga iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne axmed ducaale oo aeroboortkan ballan qaadayna inaan dhisayno oo aan dhagax dhigno marka maanta waxay la tahay dhagaxii inaan bac idinkugu ridno ood naga gaarsiisaan madaxweynihii ama aeroboortkii aad nala dhistaan aan idinka rabno aeroboortkaana marxalado badan oo kala duwan oo soo maray maantay wuxuu taagan yahay in aan u gudubno stagekii in aan sidii laami looga dhigi lahaa waxa aan ku tashanaynana waa ilaahay iyo jawaabkeenna wuxuu ku dhisan yahana oo intaan uu ku soo gaarana waa taas marka haddii kii wax qabsanayay haddii aan gacan la siinin macnaheedu waxa waaye ka wax qabsanayana cidna uma baahna ka wax qabsanaynin meeshaan iskuday badan dadaal badan waxqabsi badanaa loo meeshaan yaalla wasaaradda waxaa laga rabaa technically cilmigii airboor lagu dhisi lahay wasaaraddaa laga rabaa kaas ahaan waxaa la yidhi dowladdii soo jirtay tan iyo tii ka horraysay iyo tii maanqaa ilaa saddex ilaa saddex afar dowladood baa airboortkan isticmaalay oo ku shaqaystay laakiin midda hadda joogta aa ugu nasiib fiican aa ugu jecelnahay hal raadiyay noo keentay iyo laba calalmali agasimaada ugu maadsantaa marka waxaan rajaynaynaa kuwa ka dambeeya iyo kuwan inta u harayba in ay waxnagu inay wax nagu yeeshaan waa dan guud dadka lagu hagaagay aaduu u mahadsan yaha maarayuhu galmudug markii la dhisaayo ugu horraysay haddaan eeraboorkaani jiri lahayn galmudug magacaas maantay dukumentiga laguma qori lahayn marka waa idinku soo dhowaynaynaa waxaan idinka rabnaa waxqabasho galmudug oo dhan ah laakiin maantay alxamdulilah waxaad timaadeen cadaado waxaan rabnaa marka inuusan safarku cadaado ku ekaanin oo galmudug airboray waxay ka tahay rij waxaan u malaynaa waxaan nahay the second state oo ugu airbor badan annaga iyo waxaa isla mida iyo juba iyo puntland puntland iyo galmudug ah equal ah inta hadda operationalka ah weliba kuwa annaga waxaan loo sii dhiman ilaa afar aan operational ahayn maamullo kaloo badanna waa jiraan oo kuwo badan aysan operational ahayn marka mudanayaal wakhtigaan aan idinku dheerayn soo dhowaada bilow fiican oo galmudug aa noogu timideen inta kalena inaad tegi doontaan aan rajaynaynaa waxqabadkuna waa inuu raadiya ka bataa
agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka maareeyaha garoonka aadan cadde gudoomiyaha shirkada midowda shirkadaha soomaaliyeed wasiirka gaadiidka galmudug wasiirada kale maamulka degmada cadaado iyo maareeyaha garoonka cadaado iyo dhammaan shacabka reer cadaado waxaan uga mahad celinaynaa marka hore sidii wanaagsaneyd ee walaaltinimada lahayd ee ay noogu soo dhoweeyeen degmadeenna cadaado ayaan marka hore ka mahad celinaynaa marka labaad horta socodkeennan maanta wuxuu jawaab u yahay oo horudhac u yahay dhagax dhiggii oo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu dhigay degmada cadaado waad ogtihiin sanadka ka hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed waxay ku jirtay is-ururin iyo in airsbacekii soomaaliya laga soo celiyo gacanta un-ka airsbacekeenii waa safe gacanta soomaaliya ku jiraa hadda waxaan u soo jeesanay marka oo socodkeennan oo amar madaxweyneah waxaan u soo jeesannay insha allahu tacaala in dhammaan garoommada dalka la kiciyo oo uu ugu horreeyo maanta oo aan taagannahay garoonka cadaado insha allahu tacaala waa socodkeennan waa assessment inaan ku samayno heerka garoonka cadaado uu taagan yahay assessmentigaas oo isugu jira mid technicala iyo mid oo farsamooyin kale leh marka insha allahu tacaala marka aan xamar ku noqonno waxaa imaan doona injineero macnaha gacan ka geysta sidii garoonkan cadaado uu u noqon lahaa meesha final destination ugu dambaysa oo loo socdo oo ah inuu noqdo garoon caalami ah oo ay u dham yihiin dhammaan adeegyadii garoon caalamiya laga heli lahaa insha allahu tacaala gacan weyn ayaan ka geysan doonaa tababarka ayaan gacan ka geysan doonaa dhismaha garoonka ayaan gacan ka geysan doonaa qalabaynta ayaan gacan ka geysan doonaa marka sida wasiirku sheegayba hadal uu dhammaaday insha allahu tacaala waxayna waxay u gudbeen ficil usbuucyada soo socdana haddii u ilaah yidhaha waa la arki doonaa ugu dambayn waxaan aan aad u bogaadinayaa dhallinyarada reer cadaado ee maskaxda furan leh oo dadka adduunka dadka oo maskaxdooda furan tahay oo waxaa la yidhaha innovation ka shaqeeya qiimo gaaray ku leeyihin marka qiimihii gaara ayaa u yeelaynaa wiilasha sameeyey diyuuradda haddii ilaa yidhaah waxaan rajaynaynaa kuwo duulo inay gacan ka geystaan injineerra diyuuradeed ay noqdaan ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa maamulka reer cadaado iyo dhammaan galmudugna waxaan ku boogaadinayaa cunuga yarka hadduusan ku qabsanayn lama qaadi karo marka reer cadaado iyo dhammaan galmudugba inay isku tashteen horta ay wax bilaabeen taasaana waxay ku dhiirigelisay dowladda dhexe inay soo gurmato oo dhaqdhaqaaqiinnaas ay ka jawaabto idinku dhiirigeliso meesha aa u socotaanna dhammaanteen aan wada tagna hadduu ilaa yidhaah waan ka mahad celinayaa mar labaad dhawaynta aad soo dhawaynta aad noo samayseen insha allahna si wada jira ayaan isu kaashan doonnaa maantana waxaa noo bilowday wejigii labaad oo ah inaan ficliyan uga jawaabno baahida reer cadaado ay muujiyeen oo ah in garoonkaas laga dhigo garoon laami ah dhammaan adeegyadii caalamiga aad u dhan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullah
wasiirka gaadiidka cirkiga dhulka ee maamulka galmudug wasiiru dowlaha madaxda maamulka degmada cadaado mas-uuliyiinta kala duwan guddoomiyaha guddiga diyaaradaha iyo dhammaan mas-uuliyiinta ka socota wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada heer federaal bahda saxaafadda dhammaan marti sharafta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib allah mahad leh na keenay halkan saakay inaan si nabada ku nimaado waxaan rabnaa marka hore inaan u mahad celinno maamulka iyo mas-uuliyiinta galmudug gaar ahaan maamulka degmada cadaado iyo mas-uuliyiinta kale oo runtii noo sameeyey soo dhowayn aad u qiimo badan soo dhowayntaas kadib annaga safarkaynu wuxuu ahay maanta inaan aragno bal reer cadaado wixii ay qabsadeen iyo waxa u dhiman inaan aragno kadibna wasaarad ahaan aan baahidaas sida ugu habboon aan uga jawowno runtii sida aad og tihiin dowladnimada soomaaliya waxay gashay burbur aad u adag meel aad u liidatay ku dhacday cid walba marka waxay ku khasban tahay inay kaalinteeda ka qaadato waxaan aad ugu faraxsannahay maamulka galmudug gaar ahaan maamulkan cadaado oo maaragtay ou maaragtay ninkii ahay tiiciy ou aas-aasay ou dhidibada u dhigay waxaan uga mahad celinaynaa oon ku ammaanaynaa runtii inay bays la dhihi karo waa bays laga bilaabi karo inay sameeyeen intii ka dambaysay ee wax ku dartay ee hadda meesha uu joogo gaarsiiyana waa u mahad celinaynaa wasiir cabdulaahi waa nala kaftayey kaftankaas ficilaan uga jawaabaynaa war uga jawaabi mayno waxaan rabnaa runtii sida aad og tihiin aviationka soomaaliya marka la dhiso ayay dhismi karaan garoommada iyo diyaaradaha iyo wax walba oo ku saabsan airlinska marka la dhiso aviationka ayay dhismi karaan wasaaradda federaalku waxay xoogga saartay oon awooddayna iyo isugu geynna maskaxdaynna wixii aan wax ku dhisanayn horta inaan gacantayna ku soo celin sida aa og tihiin maamulka hawada soomaaliya ee sagaashameeyadii sagaashan iyo afartii aa lala wareegay oo dib loogu celiyey gacanta u n-ka marka dadaal badan kadib sanadkan laba kun sagaaliyo tobanaa la soo celishi mar haddii la soo celsay marka oo maamulkii hawada uu gacantayna noogu jiro waxaa khasaba garoommadii iyo qalabkii iyo xirfadlayaashii inaan dhisanno marka wakhtigii horta wax la dhisi lahay hadduu bilow yahay ee dhagaxdhiggii madaxweynaha aad ka dhawaajiseenna waa sidii madaxweynuhu uu dhagax dhigay ballan dawladdu hadday qaaddo waxaa looga fadhiyaa inay fuliso ballantaas madaxda qaranku waa fulinaysaa laakiin madax lama daahsado madax lama daahsado reer cadaadana degdeg laguma yaqaan marka waxaan rajaynaynaa horta dulqaadkiinna inaad yeelatiin waa imaanaysaa tan labaad garoonkan garoonkan waa garoon ku yaalla meel istaraatiijiya cadaadoo dhan magaalada cadaadana meel istaraatiijiya ku taallaa waa santaraal waxaa haddii la dhiso garoonkan oo garoon caalamiya oo diyaarado waaweynu ka dhigi karo ka dhigi karaan au naqdo waxaa imaan doonta in ay isu socodka dalku uu aad u fududaado dadka iyo bulshadaanuna ay horumar badan samayso marka garoonkan waxaan ku dadaali doonnaa inuu naqdo iyo garoommada kaleba inuu garoon weyn naqdo waxaan rabnaa inaan aad ugu maaragtay mahad celinno oon aad ugu ammaanno reer cadaado waxa ay qabsadeen garoonkan bilow fiican waaye waxa u dhiman waa wax maaragtay meel hadda laga ambaqaadi kara jooga waa arkayna qalabka yaalla oo maariyuu ka warbixiyey marka dee bilowgi mar haddaad keenteen dhammaystirkiina annagaa nala ka sugaa waana dhammaystiri doonnaa insha allah haddii ilaahay idmo runtii waxaan safarkan maanta nagu hogaamin lahay wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada maxamed cabdullaahi salaad masiibadii shala dhacday oo aad wada og tihiin darteed iyo dhaawacyadii iyo sidii maaragta dhibkii dhacay looga qayb qaada lahay ayaa isagu loo reebay annaguna soo diriyey warbixin iyo talaan aruurinaynaa waa la dhaqanaynaa taladaasuna waxaan idinka ballan qaadaynaa inay gaarto madaxda qaranka annagu waxaan nahay technical maareeyaha aviationka iyo maareeyaha maamulka eeraboorka aadancadde oo hadda ay ku urursan yihiin inuu coordination ama hogaamin uu u noqdo maareeyaasha kale ee eeraboorada asagu waxaan iyo anoo agaasimaha guud ah waxaan mataqaanaa iyo la taliyaha waxaan ka jawaabi doonnaa baahida aan aragno taladaasaan qaadi doonnaa waa madaxdaynaan ku celi doonnaa jawowdeeduna waa idin imaanaysaa haddii la yidhi marka raadiyaal ama raadiye iyo jaakado unbaa aa soo gaartay waxaa la yidhi ciddii wax badan wax yar keenta wax badanna ka filo marka mar haddaan bilownay oo raadkeenniba bilaaban yaha wasiir wixii badnayna waa soo wadnaa aada u mahadsan tihiin runtii waa idinkaga mahad celinaynaa mar kale soo dhowaynta qiimaha badan iyo sharafta waxaan aad ugu faraxsannahay in magaalada cadaado magaalo sideedaba marka la arko dadka bulshadaahoo halkaa jooga heerka ay gaarsiisan yihiin fikirkooda iyo fahamkooda iyo dadaalkooda ayaa magaaladaas ay ku dhisantaa ee magaalo iskama dhisanto marka aadaan ugu faraxsannaha reer cadaado inay dadka soomaaliyeed dadkii ugu horreeyey ugu ilbaxsan ugu yacnii tadawur badan ugu dadaal badan inay yihiinna aadaan ugu faraxsannaha waana idinkaga mahad celinaynaa wiilasha sameeyey dadaalka ee isku daya sancada inay bilaabaanna hadde waxa waaye soomaaliya hadda maanta tadawur iyo xadaarad iyo ilbaxnimo ay hore u laheedoo baaba'day in la soo celsho waayo waxaa la rabo annagu waxaan gacan ka geysan doonnaa marka wasaarad ahaan sidii tababarro iyo hore loogu sii wadi lahay waana ku mahadsan yihiin waana ku dhiirigelinaynaa waana arki doonnaa insha allah haddii ilahay idmo aad iyo aadaa u mahad qayb dambe barnaamijkan soo gaareen saaxiibyal intaan ka bixin haddaan fiirino dagaal xoog leh oo maanta ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir ee muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya ayaa kala dhex galay ciidamo laba milasho u abaabulan oo maanta ka dhacay waa xaafada leetrabuunka oo ka tirsan degmada hodana gobolka banaadir dagaalkan ayaa saacado qaatay waxaana ka dhashay dagaal dhimashadii dhaawac leh sida warar kala duwan nagu soo gaareen qayb ugu dambeeya barnaamijka soo garan waxaad ku soo dhawaataan xubintaad ku xisaabadnayd ee kalamaan war horta reer kalamaanow dadku waa kalamaane laba kalamaanaha idiin hayaa erdogan iyo tramiya war waa abi axmed iyo jawar war waa lafta garanaya axmed madoobee naga tag waranka wareertana dani iyo waaruu araa iswareerina webi jabci waba shabeelle waaye arnaga taga wax ma kala ogdiina waa farmaajoye sheekh shariife war maya waa qarxii shalay iyo sharcigii la ansixiyey war ma ahna waa aqalka sare iyo golaha shacabka war ma ahna waa shacabka iyo shabaabka war saas ma ahan salaad caliljeelna waa iyo mahad salaad war ma ahna waa abwaanguure iyo dul yar dulmi kama dhammaado war ma ahana waa soomaaliya somalilan war ma taqaanin mana ahana waa qarafaan iyo macalin maxamuud war yaa warkaa naga dhex gelinaya naga suga nin dagaal dhufays ugu jiro dhaawac sababaya iyo dhiigga kii diidaya soo ma kala dheera kalamaan waay ninka bere u dhaaraansaday ee dhiilla hurinaya iyo dhamacda kii deminaya sow ma kala dheera kalamaan waay nin qabiil u dhiidhinahaya iyo dhalashadii qoyska iyo kii dhambaal qaran wadaa sow ma kala dheera kalamaan leehahay nin dhulkiisa hooyuu ku koray maal ku dhaqanaya iyo kii dhuyaalee tagaa sow ma kala dheera kalamaan ahahay dhaxalkii awoowiya ninkii xooro dhaqankiisa iyo kii hiddaha dhawraya sow ma kala dheera kalamaangu jahlinimuu dhunsaday ee qalbiga dhooba laga saaray iyo kii tacliin soo dhigtaa sow ma kala dheera kalamaangu war anigu kalamaankan waxaan ku dari lahaa geyigeenna sidii uu uga baxay geedkan garan waagu wax weyn baa iskaga keengedmaday garashadeennii gadaal noqosho mooye ma jiro geedigii hore gob haddaan ismoodniyo inaan dawladnimo gaadhnay garaadku inaga maamulaa weli gumaystiiye gacmadaalis weeyaan waxay naga gadaayaan adiina geelahan sheegasi ala goroobleyo warwar ma haysiine gabayadiinna waa mogyihiin wixii shalay ka dhacay muqdisho abwaanbisla wuxuu yidhi safujooga waa beri markay subaca hees qaadi sacabtumidda baambayda iyo socoto beenbeenta sarkaal tabala nabadaada sugaysaadna kugu qaato siisagotis iyo soo dhoweyn sad iyo guulmoodka askar saadla waa saakidiin beenusuxulduubka suud madow sarwaal dhuuqsiga iyo sare istaagtaagga hadbasama uduulduulka iyo waali socodroorka surmaxidadka ciidda lagu safiyey nabadkusaangoynta bukaan silaca foolseejinta iyo hooyo sarargoynta sarkaal gabay xilkiisii shacbiga nabasho saariyaynta qarax soogmay bulshadaa sirqarin ubada saytaynta sodoh jirka sabitoogashada yaanyo kala sayrka waayeel salalis saqiir oohiska iyo weerar subaxqaadka sawir dhagax dhig sacab been ah iyo soo maaragtaanta saatan baan xurayn tuuladaas beensa sabadaynta shir saxaafadeedkiiyo warqado sadaro dheeraynta warsaw kama sariigtaan caqliga doonilegasaarku warkaa muhun adin nabadin olala nintireedi war abwaanbislo madaxda la hadlee wuxuu kalou yidhi dalku eelboorka ad ka dhooftaan iyo guriga mukaadka kugu xihan iyo laamiga yaree midooba subaxda rijii la mariya intaas kelii dalka ma aha dadkuna carruurtiin iyo haweenkiina waa ka badan yahay war wuxuu kalou yidhi dalka yaa mas-uulka ah dadka yaa u madax ah dadkeennii la dabar jaray yaan uga dacwoonnaa mise waa iska daawo boqol boqol u soo duug waxaa hore loo yidhi baasaboor ajaaniba ninkaan haysan laga boodiye kuwan baarashuudka u go'an buu hadduu dhaco warnimayo waxaan aragnaba la soo aragiye abwaan hadraawiyo hadda kahor madaxuu sidaanoo kaleeta ka yaabanaan la hadlayahay wuxuu yidhi ishaaro sankaama hayno ogaal nugu caymin maysid itaal nugu xoojin maysid dalool naga awdi maysid aqoon nugu biirin maysid xilkaagana oofin maysid afkaagana dhawri maysid haddaadna ilaalin weydo asxaanta ku laaban weydo abaal nugu yeelan maysid anigu kugu faani maayo haddaan beri kuu ilduufay haddeer ku abaysan maayo duuq haddii la doorto darajadii la saariyo xilkii daryeeli waaye dawaabukootay weeye aryaadhaha ha la yaabina waa tii hore loo yidhi waayeelka xaajadu mar bay weyd ka noqotaaye xaaji ma waxan jeer miyaa xaajada waa xumaati warnimada war ma haysaane masiibadii shala dhacday dadkii ku dhintay ilaa hadda boqol iyo labaatan bay kor u dhaafayaan dad badanna waa la weysan yahay nolol iyo geeri midna lama hayo isbitaalladana shalay waxaa soo booqday gelinkii dambe madaxweynayaashii hore shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh waxayna dadka u sheegeen inaan la daawo karin waxa dhacaya loona adkaysan karin arooda war ma haysiine madaxdii hore markay dhaawacyada soo booqdeen ayay madaxda hadda joogtana iyagana mar seereen ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka dhaawacyadii xalay ku dheelmadeenaa la yidhi ay ku guureeyeen madaxweynahana saaki waxaa sidhi jididka allii xidho dhaawacyada alabaarka laga qaadaa asoo fiiriye warnamiyow may hata kahor dheegay barkod aslan leeraw ino eri aan ooya iridi ii xera dhaawa aha boogday laamiyaalka ingiraaka damboytay warnimayahow madaxweynuhu labada kun iyo toddobiyo tobankii midkaan saana weynu taageerayna ma uusan ahayn warnimayahow xalay hooyo ooyeysa oo isbitaal dhaawac kula jirta waxay tidhi ra'iisul wasaarihi aan jeclayn ee farmaajo hadda madaxweyne nooma ahan miya aryadaha waxaa kaloo hore loo yidhi dad ya duur waxaadan ka malaysanayna kaaga yimaad dugaag duurke degtaaye dalluug diir may dhashaa
waar guddoomiyaha gobolka cumar fiish waa kii yidhi ooyimayne waan aarsanaynaa marka ooyinta iska dhaafee war aarsada ruuxgooyo rabbi waaye ragficee ka roori maayo masdhay war anuu soomaalida haddaan runta u sheego mar kasta u simala'aan bay eeddaaye wixii dhici lahaana waa dhaceene waxa soo socdaa ha iska hubiso ma waxaad ka wadaa tagtadaaya timaado qabo war malahle sidii goroor suuglaan kagadaaho mal isku dhamiyaasaya weelaalnaheenna sireenna arooda waxaa la yidhi bakaylo maxaad saa ugu jaraynaysaa roobkan waaba feyre kan igu da'i ma ka jaraynoye kan soo socdaan ka jaraynoye haas yidhi
guri dhagaxa waa dumi karaa gabaga gooyoobe ahaa war war mahaysaane afarta taliya ee ciidamada qalabka sida magacyo cusub aa loo bixiyey taliyaha ciidanka asluubta waxaa loo yaqaanaa shub taliyaha ciidanka booliska waxaa shalay loo bixiyey ha sheegin taliyaha militariga waxaa loo bixiyey anaa amray baarlamaanka hortiisa urur ka qirta taliyaha nabad sugidda waxaa loo bixiyey ima qusaydo baarlamaankuna ka hor yidhi marka afarta taliye shub ha sheegin anaa amray iyo ima qusaysa miyaa la yidhaha aroo anigu waaba yaabee wasiirka amnigana waa daba joognaa maa loo bixiyeyne warwar mahaysiina wasiirka amniga xil kalaa loo magacaabay dadkii la gumaaday oo amnigeeda uu sugi waayey ayuu ku dalacayo guddoomiyaha guddigu gurmudku u noqday war arrintan tamar madi maraas abdullu may baara jiray hey nandooran doortaa ha u dhaxdeen dadkana ha u dembaajiseen war anu waxaan maqli jiray jawaan xala tegey oo goday jira baadi goobaay eelka kii dhigay uu ergootooy miya war saas maahana waxaa weeye yaa loo dacwoodaa yaase laga dacwoodaa dawlad kale ma joogtee war waddankan shabaab loomu dooran ma waalan tahay war qoladii dhan isku dhex yaacsan waxaan odhan lahaa mar ku dagaal laha dago mar labaad ku dagana adaa isdagay warkaadaan ku xusuustee waxaa hore loo yidhi wixii maanta igaara anuunbaa isu geysta war war mahaysiine somalilan war fiican iyo war xun baa ka soo yeedhay somalilan lamadaasba waa ka korahayna waar ka fiican baan anigu sheegayaaye guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani mudane cirra wuxuu yidhi xasuuqii shalay ka dhacay muqdisho wuxuu ahaa weerar bahalnimo ah oo aan waxba reebayn waxaana lagu xasuuqay ubixii dalka iyo mustaqbalkii ummadda markaa wallaweyney aniga waa inta aawahe warku xumaayood noo ballanqaada kii fiicnay waa noo sheegtay abdilo aabshishaag abduduwa korona isku dhaaf lankun war la qarin maayo warka xun aanaa sheegaye fanaaniinta falaashka jaabka ku qaata mid ka midoo b k la yidhaaho ayaa wuxuu yidhi kii dafooro hihirinaya war bidaar buu leeyahay ku mashquuline warka naga dhegayso warkaas haweenkaa taa waa ka dheereeyo gacantii saddexaad uu maraya war warkaan naga dhexgelina b k wuxuu yidhi inta somalilan ay aqoonsi leedahay xamar qaraxa iyo bugtu waa ku soconaysaa waana ku faraxsanahay wixii shalay muqdisho ka dhacay haddii aysan somalilan ictiraafinna laga joojin maayo waxaa kaaga daran waa loo sacbiyo wixii meesha joogo dhan waa u sacbiyeen yaa kaalaya godanaa dhintaxaana loo dhahayay war maysiin lahaa godano horta tabay mar hor i dhimadi laakiin isan ayaa tag eelna reeb ma eri jirne lankaas tabay laakiin walaagu isreebiyuhe walla weynay qabuuraha xamanina warka b k yidhina asagay ku kooban tahay wax somalilan ku matalana maaha haddausan idiin dhahnayn ma la daba rooraahe war amaha la daba rooro amaha la daba jooge agaasimaha idaacadda reediyo kulmiye burhaan diini faarax ayaa ka jawaabay arrintaas wuxuuna yidhi waa mamnuuc in warbaahinta laga daayo heesaha b k qaado awalba cabaaday u badnaayeen war aninantaas mayka daray heesa jay walaagi maymiro edhon ayka deedoy mar horba oytin angna kaayeen war warkaaga anigu fahmi mayne agaasima burhaan diini faarax ma wuxuu yidhi qofayn aniga ima tihid lama sii dayn karo miyuu yidhi war miyaad qof weyn ahayn waxaas miyaa heesaha u qaday arooda war ma haysiine axmed madoobe waxaas yidhi dawlad iyo shacab intii loo midoobaayo shabaab waa soconaa qaraxiisa war madaxweyne danina wuxuu yidhi masiibada lama aqbali karee ha loo midoobo madaxa dalkuna hurdada ha ka tooseen war ra'iisul wasaare mudane doctor sheekh shaakir mayba eray walaagiba ganacsatada ee dukum daakum halku weeloo eri sababtoo ee shabaab walad la agdo siyaayo dadka ka garhaayan iyo uwa eri may kale antaaska daray ahlusunu haddaanu nahay markii hore ganacsatadaan ka taqlufnay war qaraxii shalay dhacay madaxweynayaashii ilma garan juuka maysarin ilaa hadda aryaadaha dadkiinan madmadoobo caqliga ka madmadoobaad ee dhammaan wada madmadoob waxaan anugu dhihi lahay sidii guri madow oo nalkii laga madoobeeyey ama weel madow oo qadiid lagu madoobeeyey ama meel madow oo dhammaan wada madoobaatay wallee madax madoobay annaga nama madoobaysid ansamooga annaga oo caqligu naga madoobaaday war madowgaaga waxaan ku soo xasuustay oday madow oo madow oo tala madow gabar madow oo madow oo jaad madow habar madow oo madow oo guri madow wiil madow oo madow oo qori madow war intaas midoowasan sheegtaan inolis edaayo dhaanta war wiil madow oo qarax madow baa lagu yidhi waa maxay iscadayntaad ka hadlaysaa war weligeedba masiibo madoobeeye gabaga iga dhegaysta horta anigu waxaan doonayaa inaan riyoodaaye oon haddana riyaba waa riya dhabu riyoodaaye oon kuna riyoodaa waxaan rabay ayaan taane xalay baan se riyoodaye ma rabin inaan riyoodaaye ayaduna ilaa waa riya dib uma soo rayne anigoo riyoodo riyadii run u malaynaayey ayuunbaa riyadii meel cidlaa soo rakoo cidhiye allahayow riyadu ii darnaa waa riya adduuni war madax badan horta saasan riyootay raad lahaw war warku waa nugu batay anigu waxaan ku soo koobi lahaa abwaan cabdulaahi axmed cilmi wuxuu yidhi rabbiyow run baa tahay run run sheegay baa tahay aniguna runtaadii nin rumaystay baana marka qadarta ilaahay aan rumaysanno aanan ku qanacno aanna qiimayno waajibkana saaran aryaa warkaagu tacsiyac noo taalla kama badnee maha ka kac hakuududina waryaa anu ma kuududahe aflagaadayn kuqawad iyo khadircada waa loo qabsadaa wadiya
waryaa hadiyaanu asta waladina kugu dhufanaa wargabamay wargaya waa kugu bidino kugu soo waa kugu wadan gaay shada shada
nagatada tiir ku boode caanahaad qurqurisiya naaskiyuu ku qabaninaoo iyo qaraxayga dey
fariintaasi xubintii ka horreysay kalamaan waxaa gabagabahan barnaamijka caawa kala socotaan reer dhibcdaad intaas uu ku yahay tan intaan barnaamijka dibda ugu kulmi doono habeen wanaagsan matiidayna nabadda dalkeed matiidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageena qodanaa dalkeenana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageena qodanaa dalkeenana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogutee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogutee
matiidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo matiidayna dib u heshisiin matiidayna nabadda dalkeed matiidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageena qodanaa dalkeenana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageena ayayna qodanaa dalkeenana daafacnaa
allahayow deeq adaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogutee allahayow deeq adaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogutee